bismi illaahi raxmaan iraxiim aada iyo aada aa mahadsantihiin shirka kismaayo sabaysiima ku warqabtaan muddo badan asaabi muddadaasi socdaynamayba ka saabsanaaye lama kun iyo toban iyo lixada qaabka dhiinku baxawiyaa ka saabsanaaye sabaysiima ku warqabtaan sanooyinkan muddo badan maylaa ka dhaqmaayay dawladihii kumeel gaarkaas iyo dawladan federaalkaba ah in umada soomaaliyeed ka dhaqanta four point five ilaa laku deerow ad ilan shay maybaha ay tahay nin noocaas laka dhaqamo ad ilan shayna may deerna dad oo xooga yara sidaa unaan qaadani hadaba markayna fiirina inisad bursufadaayaan oo umada soomaaliyeedna lacag bala kormayaa hindisen degni waa laka qaadadaa marka arrintaasow suuragal ma naqdaaso may waali dadka soomaaliyeed meel kasti joogaan baarlamaanka mayba ka jara dad waaqooy galbeed iyo waaqooy bariida kushalkooy oo deegaanadan oo degni walaka dhiibsidaooda gareena dawladiiyo ku tirsanaayaan masada deegaanadiiyo ku tirsanaayaan roogna soomaali ja-aal iyonay soomaalida mashalgoaasa darkatiyeenaan roogeen koonfurta soomaaliya oo xildhibaano leh wasiiro leh haddii la arlaan walba degmadiisu ku kooyiya yala ku dooradeen suuragal haddii wata hadalkan hayna markuuna may aragnay maadaama sidaas ee ka soomaaliyan in isdiid badan fadaasa soomaalidii kale irowday muddo badan dagaalo soka ay ka jiraan in haniis dooyana liibaanya in four point five kaas laka socdiya odayaasha yaan aragayan may weeli soomaali maanta nis jiido baahanta in la boogadhayaan baahanta mayn baahantahay ini lan walbaba lahanis jiido dada may aragayaana dadka four point five araayaan iniyo dhib wadaan suuragal mea dhibna mal wado bani aadanka horta musma ah qabiilka na qabiil badan u qabiilkoona yari oo midaha kale walaa ku yarin adhingajeedi sida dadka kale maxasirayaan dadka kale may baa aaminsanaayeen afar beelood shaleedayani waa lakadhiisida afar qoomidood darka walaalin waalin dad badan oo laka dul nooliya laka dhibaateeya jiraan sidaas ha ka baxeen waa la lahaay meesheena macneheeda maayni barhaadaan marka sidaas daraadatiya waktigan dadkiyaha ay meela laku saara la fade dadkii xildhibaanada ay waaqooy galbeedku koyen meela laku saara la fade dad khaas ana may fadaayaan in xildhibaanada iyo badsadaan maamulkii dawladeed niyo badsadaayan aya fadahaya marka sidaasna macquul ma leh maa dawladii oo soomaaliya walaan burburti ma haytay ini shaksiyaadka taka falaan haytay marka lanka eraw haddii degni walaaka doorada mayn gamna inaysa umada soomaaliyeed dhamaynin haynoon marka aragti noocaasa ku gamni
suldan adoo e afhayeenkii odayaalka dhaqanka ee odayaalka dhaqanka marka laku hadalo iyo mowqifkin iyo ka dowlad ahaanba may eta walaysan ka dooradaasan nidaamka four point five-ka iyo la aragaw dhibaatooyinkii marxaladii dalkaha maray eediyada mahadsanto walauna ka dooradaana mayba koota mayba kuma data soomaali maysa aaminsan hadda deegaanada mayba laku yaaba degmo kastaba inay toban qabiil degado saddex xildhibaana degmadii ha ka eedaasa marka dagaal xorle iyo lan walbaba aniga qaade iyo qaabkii hogaami kooxdadenyamiinaha ku bahaaso sidaas daraaditiya maadaama soomaalida is-aaminteeda eedan jasogaadi maadaama dhibaato badan oo dagaalo sokeeya ah mareen maadaama dawladihii hajareen maanta oo ilaa cabdallah ku bilaabana qaabkaas waa lindikaayo armayslana ama kaf haboont inay sidaas lakuwado ilaa laku deeraw otilan shay laku deeraw tirkoor rasmiyana laku helaw yaa yamaylana ina sidaas kafaylata madeeda kalena deegaanada degmooyinka isku population maa degma mayba kulukuyaada degmadan baydhawo one million iyo wamaazada inayka noorin hal milyan iyo laba boqol iyo telefonkii caadigan hayna un kasuudiya ayaa laka sheegay degna degmana mayka nool saddex boqolo kun marka walaal kuraasi lakakaislaamo dabo maa ciidin ah marka kuraasi walaal kasadheeda dabo walaalka fiinaya dabo hadda koonfur galbeed oo kale xildhibaanadana ka korne alaa xildhibaan tumiisiyad kun wasiyaha keedaas meelaha kalena waxaaway siyad siyad kumaha keedaas marka doobaleeshinimadaasi oo la fiiriya oo tirikoorka iligalna oo rasmiga ilan walba kagana ala iligalna waqtigan hadii leero dibna walaaga dhiiliya oo soomaalidiina waktigii sidii iska aamini lahayd eegis aaminsha dhibaato badan ku teeganta maylana xaldhaa dhibaatii dadishanaas dhibaato kale horlaa dadishanaas ilaa aaminaad laku helow ilaa amni laku helow ilaa tarkoob laku helow ma suuragal ma qabsna sidaasa ka dooradayna in shardoon kitaabka lakagaado haddii isna tin odayaalka dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya oo dowladda soomaaliya dhisi dowladda koonfur galbeed dhisi may ka taliyi lahayteen xalka soomaaliya inti la kuweydi
adeer eedaan mahadsanto may ka taliyaana soomaaliya oo eel dhatiiska jartiya odayaasha dhaqankaa ku saareen hadda madaga hadabati maylana eya ceelkii lakanagnay soomaalida soomaalida isgaradaasa deegaani wadalata lamba goboleeshiishay wal ogi inantaas ku deeraw manawmana dilkay martaalaadkii jartaa la teegiyi dawladii federaalka nafsata xoog badan muwaalana dowlad goboleedyada sidaas oo kale waay haddi khilaaf siyaasadeed iyo in hadi la yaraado liinxaqaltaaga kuraas badan ma hesheenase dhibaato horle ceelkii shalayna ku saarniya in lakanaga la fadaa marka maynka baaqay dawlada federaalka iyo dowlad goboleedyada dhammaantiyo iniyo qaadadaan sidanka maaquulsan oo dhibaatada lakuku baxo deeri doonaan lan walba degmadiisa dakadhaada in laku doorado xildhibaan kasta lakdeeri doona in laga codsiinku deero inagooda sidaas ka wadaan khilaafka badanna roojiyaan hankaltaaka badan oo kuraasa liinxankaltaaga oo walaalsooyin walakubasada ayaa liinxankaltaaga in roojiyaan in la xaqiro dadka oo shalayla kor lahaan qaadi oo umada soomaaliyeed kuma tahay weli sheenaha kadhaa jiran hadda daso kuma naqdaan sababkii maski ku baxan beesha shanaad iyo naqdan kaamida una fadaano nina cagta hoose ingiriga dawladii inshaa waqooyi galbeed oo la rabo in dawladii soomaaliyeed muqadas ata wada jirkeeda in lahakanaga la fadawna in dadkii kuusroogeen in lahakanaga sabow intu roogeen yoonada aan diidananinka darnaadabaato marka sidaas baraadatimaybalana dawladda federaalka walbadan ku fiirsatay dowlad goboleedyada isarahayana ay arnay noocaasi mana sidaasa ka taliyaana halqodob kale ka dare soomaaliya ku warqartaan sidiisiim ku warqartaan burburkii maga ku bilaawday gobolada dhace iyo waaqooyi galbeeda ku bilaawday haddana mafadaan ini meelaasa ku bilaawday soomaaliya sida kishaltabaasa dadka meelaas roogangamaybalena walaalayaalow kuraasintiisa raadiyaasan wal dhibaato kale inin koynay walaaguna shalay ku banay odayaasha dhaqanka eelkaa kutusaane ninka nagdoona la-aan intaasaa ka ero lahay anka dambeyn malaqdeerow haddii isan atiin odayaalka dhaqanka iyo dowladda koonfur galbeedba weel isin ku sugaaya inaysan weydiidan ama helan koontada isan koonfur galbeed iyo kalata jubbooyinka arrintaas inta ka dambeytay
eediyadaan mahadsanto arrintaas wada hadal badan iyo socda shamow geerad markii ninka koy ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane cumar cabdirashiid gobolka ambayo odayaasha shira la qaadooday cabashadaas jartay teeganaaytii walan sheegay qoontadii iyo ka lahaayeen deegaanadii iyo deganaayeen oo xildhibaanadii la suubiya ee saliib badan eeda ku muujiyaayeen kuwada hadalnay siyoona iyo madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed shariif xasan sheegaale yoona kuwada hadleen darab markii xamar oo liinbahay kismaayo nafsati oo shirka liinbahay nafsati wal kuwada hadlay arrintaas bursaasiya faymi iyo la marahayo haddii ilaahay karaa la naqdo mayba rajeeyaan iyo oo dhibaato badan lahayna lamadan gobolood deneyska oo sadiidan gobol iyo sadiidaas gobol oo dadshana dad walaal ah wada dhaliyay wada dhaladiyayn inay wanaa ka dhamaatay iyo rajeen haddii ilaahay karaa labanamado meelfayla marahayta maluku aamusina mala odayaasha dhaqanka habeen malacaanjada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed isina sidaas oo kale aan ka wada jeedo axmed madow naftitiisna hade sidii hore ma naftitiisa in wadahadal walaka dhamaayo eedan rajeeya marka arrintaas meelfayla marahayo